maalinkii shalay waxaa deegaanka namber konton ee gobolka shabeellada hoose ka dhacay fal dil iyo dhaawac ah oo ay ku kaceen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ay u sheegeen inay raashin u qeybanayaan wararka ayaa sheegaya in dadka rayidka ah loo adeegsaday mid ka mid ah qoryaha boobayaasha oo ah qoriga bkmka islamarkaana ay dileen haweenay ka mid aheyd dadkii ku sugnaa goobta halka ay dhaawaceen qaar kale tani ma aha arrin ugub ku ah ciidamada dowladda federaalka balse maalin walba ayay sidan oo kale u dilaan dadka shacabka ah ee barimageydada ah falkan oo marar badan soo noqnoqday ayaa waxaa ugu wacan iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa dilka bareerka ah ay ku kacayaan ciidamada